dalab wanaagsan mar kale halkaad warkaasid ka dhegaysanayseena waa v o a sharciga saxaafadda ee dhowaan ay ansixiyeen labada qal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa ku jira qodobo ay ka bidiidsan yihiin ururada saxaafadda ururka isutagga suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa la kulmay madaxweynaha soomaaliya iyagoo ka dalbaday inuusan saxiixin sharciga saxaafadda ee hadda horyaalla xafiiskiisa waxaa maxamed ibraahim macalimuw oo ah xogeyaha guud ee ururka isutagga suxufiyiinta soomaaliyeed oo arrimahan uga warramay wariyaha v o a muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle runtii anagu markasta maaragtay waxaan aada diiradda u saarnaa arrimaha saxaafadda iyo horumarinteeda waxaan soo hadal qaadnay warbixinadii u dambeeyey ee la xiriiray xorriyatul qowlka weli soomaaliya waxay liiska hore uga jirtaa wadamada kuwa ku tacadiya suxufiyiinta aan lasoo qabanin oo liiska hore aan soo adduunka uga jirnaa arrimahaasoo dhan marka walaac weyn maaragtay ay nagu hayaan iyo sidoo kale horumarka waxaan ka hadlaynay xeerka saxaafadda oo maaragtay aan weli sidii laga rabay aan ahayn inkastoo dadaal badan la geliy waqti badan la geliya haddana natiijada soo baxday ay runtii ay ka duwan tahay wixii aan filaynay haba yaraatee qaarka saxaafadda walaac weyn baad muujiseen golihii shacabkana uu ka soo gudbay waxa soo kordhay golaha shacabka kadib meesha yimid maxay ahayd runtii golaha shacabka horta markii hore aqalka hoose iyo maaragtay golaha shacabka aaday guddigooda noola shaqeeyeen wax badanaan ku darnay wax badanaa laga bedelay runtii xeerka saxaafadda marka la fiiriyo waxyaabo badan oo horumar ah oo aan horey ugu jiriisin saxaafadda lagu soo daray runtii waa ku ammaanaynaa waxaa ka mid ah inaan waryo la xiri karin inaan warbaahin la xiri karin iyadoo maxkamad aanay aanay aanay meesha amarkaas maxkamad aanay amrin horey waxay iska ahaan jirtay talihii la doonaa qofkii doona iska xiran jiray maamulkii la doonaa qof iska xiran jiray marka waa horumar la gaaray in maaragtay aanan warbaahintii la damaanad qaado amnigeeda marka qodobada oo lagu soo daray ee xeerkan hadda ku jiray ka mid tahay laakiin waxaa jira qodobo aan runtii aan aada uga cabanaynay oo aada maaragtay caqabad ugu noqon kara oo markii aan islahayn oo aan islahayn markii hore waa laga saaraya haddana maaragtay dib lagu soo kordhiya amaba qaarkood haddana ayagoo cusub lagu soo diray waxaa lagu leeyahay tusaale ahaan warbaahinta cusub ee furmaysa iyo tii horeba waa inay dhigtaa lacag dabaaji ah marka aad aniga warbaahinta waxaa loo furtaa ganacsi sida dukaan qofka furanaya ama bakhaar qofka furanaya muxuu uga duwan yahay maaragtay idaacad marka wax maadaama hawl ganacsi ay tahay way keliya maaragtay warbaahinta culeyskaas loo saaraya waxaa kaloo ku jira guddiga saxaafadda waxa laleeyahay guddi madax bannaan waayo haddana qodob kale oo maaragtay qodobka afariy tobnaada sheegaya qodob kale waxaa ku jira oo soddon iyo afraad wuxuu leeyahay qodobkaas dan afraad wuxuu leeyahay guddigaas wuxuu hoos tegayaa oo maaragtay jihaynaya oo la shaqaynaya oo amarka qaadanaya wasaaradda warfaafinta marka guddi madax bannaan iyo wasaaradda maaragtay jihaynaysa meel ay iska qaban karta ma laha marka weriye laga sifaynayo oo kale marna qodobka koowaad marka laga hadlayo weriye waxaa lagu tilmaama qof kastoo shaqeeyo oo xirfadaas leh marna waxaa waaye waxaa laleeyahy inuu jaamacad ka soo baxay amaba uu dugsi saxaafadeed ka soo baxay ama laba sano uu shaqeeyey marka adduunka laguma xiro waqti uu xiray laakiin waxaa la fiiriya qofkaas ma shaqeeyaa maaragtay waa standard caalami oo adduunka jiro annaga wax gaara naguma marka caqabado badan waxaa jira waxyaabo badan oo kala daahsooran waxa lagu leeyahy waryaha waa inuu tixgeliyaa dhaqanka suuban ee soomaaliyeed wax la mida haddii dhaqanka suuban kee waayo marka sharci la qoraayo waxaa la rabaa in lagu qoro war waxaas qabo waxaasna ha qabanin sharci waayo laakiin wax iska daahsoon oo la leeyahay hadhowdi waxaa la leeyahay dhaqanka suuban ee soomaaliyeed ku xadgudbay dhaqanka suuban islama naqan
qodobka amniga qaranka amniga ka hadlaya oo kale maxaa laga bedel runtii qodobada marka la fiir runtii waxaan anagu ka cabanayna markii hore aad qodobadu wuxuu ahaa kuwii afartan qodob uu ka koobnaa toddoba iyo toban qodob waxay ahaayeen kuwa caqabad weyna hadda ilaa toban koo iyo toban waa laga saaray waa la bedelay si qurxana loo dhigay laakiin weli ilaa shan qodob oo waxaa ku jira oo maaragtay taabanaya tusaale ahaan haddii laga hadlayo qofka waxaa la leeyahay haddii maxkamadii ay amarto waa inuu sheegaa qofka uu maaragtay xogta meesha uu ka helay adduunyadu saas meelaha ah waxa waaye maxkamadahoodu way madax bannaan yihiin waxay leeyihiin gola waxay leeyihiin golaha golaha garsoorkay leeyihiin oo maaragtay ka madax bannaan xukuumaddii iyo dawladdii laakiin annaga sidaas manin mararka qaarkood waaba la magacaabaaba maaragtay madaxdeena oo garsoorka marka ayada lafteeda su-aalay maaragtay keenaysaa in madaxweynehaad la kulanteen aada buu la hadasheen marka maxaad kala hadasheen madaxweynaha runtii madaxweynaha waxyaabo fara badan aan soo isla soo qaadnay waxaan u sheegnay caqabadaha jira iyo sida maaragtay ay usoo gaaray heerkan waxaan ka codsanay inuusan usan saxiixin maadaama uu yahay qofkii sharciyayn lahaa sharcigan inuusan sharciyayn wax aan maaragtay adduunka aan la jaan qaadi karin oo maaragtay aan caqabad ku noqon doono saxaafadda waqti qof kasta wuxuu leeyahay waqti laakiin waxaan sharcigan waa waaraya aniga ma joogaayo isaga ma joogo qof kalena ma joogaayo marka waxaan ka codsanay inuu maaragtay arrintaasi uu dib uga durko oo haddii ay suuragal tahay uu ku celin karana golayaashii hadda soo mariyey inuu ku celiyo marka kulley wuxuu nagu yidhi waxaan la tashiyo sharciyaan samaynaya la tashiyadaas kadibna waxaan tixgelin doonaa maaragtay cabashadiina aadan u fahmay runtii aaduna u soo dhaweeyey waan uga mahad celinaynaa maaragtay in uu ugu yaraan maaragtay aad u dhegaystay oo qodob qodob uu nuxurkiisa iyo maaragtay noola qaadqaaday
kaasi wuxuu ahaa maxamed ibraahim macalimow guddoomiyaha ururka saxafiyiinta soomaaliya oo magaalada muqdisho ugu warramayay wariyaha v o wada cabdiqaadir maxamed cabdulle dowladda soomaaliya ayaa dhinaceeda soo dhoweysay sharcigaasi saxaafadda waa kan wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlaya sharcigan kadib markii ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanku dabcan waa og tihiin sharciga iyo taariikhduu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegey sharci u adeegaya inay soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda inay soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadaxa looga ogol yahay xorriyadda hadalka xorriyadda isutagga xorriyadda kulanka iyo dhammaan xorriyadaha aasaasiga ah dalalka iyo dowladaha dimuqraadiga ee horumaray ay leeyihiin kii ugu furfurnaa ugu fiicnaa oo runtii sida aan sheegay horumarin doono warbaahinta soomaaliyeed ayay golaha sare maanta ansixiyeen oo u gudbi doono heerka in madaxweynuhu saxeexo kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci soomaaliya ka hirgaloo lagu dhaqo uu noqdo kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo ka hadlayay xeerka saxaafadda waxaana dhegaystayaal ka horreeyey xogayaha guud ee ururka saxufiyiinta soomaaliya maxamed ibraahim macalimo oo u warramayey waryahayaga muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle